War ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka la baxay Jubbaland ayaa gebi ahaanba looga soo horjeestay waxa lagu yeero kaarka aqoonsiga qaranka oo ay dhowaan soo rogtay dowladda federaalka waxa uu maamulku tilmaamay in mashruucaas uu yahay mid ay wadato dowladda federaalka kuna doonayso dano siyaasadeed oo iyada u gaar ah waxa uuna sidoo kale maamulkani sheegay inuusan qayb ka ahayn cidda ay qusayso mashruucan ayna si cad uga soo horjeedaan qorshaha dowladda federaalka tallaabadan ayaa ka tarjumaysa go'aan la mid ah kii uu horay u gaaray maamulka isku magacaabay puntland iyadoo jubbaland maamulka la baxay uu noqonayo maamulkii labaad oo xubin ka ah dowladda federaalka islamarkaana mamnuucay hay-adda ku shaqada leh arrimahan inay ka howlgalaan gudaha dhulka uu ka arrimiyo maamulka axmed madoobe go'aankan ayaa hoosta ka xariiqaya xurgufta siyaasadeed ee sii xoogaysatay ee u dhexaysa maamulada qaar iyo dowladda federaalka gaar ahaan arrimaha maamulka iyadoo ay weli taagan tahay xiisadani ayaa waxaa la isweydiinayaa sida dowladda federaalka ay uga jawaabi doonto iyo saamaynta ay kala qaybsanaantan sii kordhaysa ku yeelan karto diyaarinta qorshayaasha lagu yeero qaranka oo ay ku jiraan doorashooyinka iyo isku xidhka amniga